meel jooga meesha ma jooga ogow markii la takhmiisiyey afartii ayagu ay yeesheen dhulkaas intii ayagu ay yeesheen nimankaa dhulka furtay yeesheen warqada inta qori ninkii ciidankaa watay cumar wuxuu yidhi intaas nimankaa dhulka ay yeesheen inta fiicnaantiisa la yaabeen yar cumar ku fiican yahay yidhi alle dhulkan hogaankanagii askar afaaba waa ku siiya dhulkan cumar bin khadaab markaas wuxuu yidhi aniguna muslimkaasi iga waqfay islaamkan siiyo waqaf waaye ilaa qiyaami saacati cid milkinaysa ma jirto hadda cid ku dhawanta laakiin ogow wax milki aqbali maayo waa waqaf masjid masjid oo kale waay ninkii iskan haya waqfaday dhulka marka sidaas ahaa khilaafadii intii cumar ibn khadaab uu joogay waxaa laga kiraynaya dadka laga kirayn qofba intuu geedii meeshay ku yaalin mogta qofba intuu waraabsan karo oo sanad hal sano laba sano saddex sano ninba intuu yidhaha laga kiray aan waraabsada geedii meeshan ku yaal waa waraabinay u baahan keliya midhaha laga guranaya ha laga kirayn jiray qarashaa laga qaadi jiray qarashkaas kasoo xasilayana dabta islaamkaa lagu gudi jiray jihaadkaa lagu geli jiray wahaakada saas ku socon jiray markii cumar ka tegay hawshaas waa iska soo gaabatay markii xilligii mucaawiye iyo waas wax yar ay noqoto siima nuxur badnay waxba nacfi weyn ma lahayn haddii wiil wiilashiisi qabsadeenna ebereybaa noqoto finish wax waxay la nacfi beelaydaa wax kiraysanayaan la arkeyna qof al cusle kaa qabsadan wax ka heli maydide waa intaasoo lagaa xoogaa nacfi markay feertu ku baxdo waa intaasoo le bes iska dhaaf adiga hebel kalaa la siinayaa iyadoo ay joogaan saxaabatu rasuulillahi ay joogaana dulmigaasi joogay ogow sababtoo ah saxaabi maamulka ma u hayn xilligii khilaafadii sayid cuhmaan oo kale maamulka wixii hayay niman taabiciinay ahayd nimankaa taabiciinta marka balaayo iyo dhibaa laga sheegay imtixaan badan laga sheegay wixii cumar cuhmaan u dhintay la weye nimanku dhibka dhibkay galeen nin walba marka wuxuu yidhi beerta markaan dacad oo muddo abuuraayo waa intaasoo layga qaataaye kiradii la kiraysanayaa yaraatay nacfigiiyaa yaraaday waa iska gorafay noqotay cumar bin cabdilcasiis marka xilligiisii markii loo dhiibay sawaad alciraaq oo dhan wixii laga soo xasiliyey waxay noqotay marta waxaa jira cumar bin khadaab markii uu joogay waxaa lagu kiran jiray halkii sano waxaa looga xisaabtami jiray boqol kun oo shilin boqol kun oo wuqiyadoo dahaba boqol kun fida maaha boqol kun oo wuqiyadood oo fida oo dahabaa looga xisaabtami jiray halkii sano inay ka yimaadaan kirada say usoo kulmaydaan cumar bin cabdilcasiis waxaa loo dhiibay oo xilkan uu qabtay ayadoo shan iyo labaatanku keliya sanadkii soo xarotay shan iyo labaatanku bis toddobaatan iyo shanaa go'day markaasuu sanadkii koowaad wuxuu soo xasiliyey shan iyo labaatan oo ku daray halkii sano oo koowaad cadaaladaa la helay qofna laga dhicay madhulka adduunka isagoo abuurtee konton kun oo wuqiyadooda laga hela sanadkii koowaad sanadii labaadna toddobaatan iyo shan kun oo wuqiyadooda ka soo xasilay sanadkii saddexaad wuxuu yidhi haddaan sanadka soo socdo haddaan gaaro waa ballan meeshii cumar gaarsiiyey inaan gaarsiiyo oo boqolkii kuna wuqiyado aan soo xasilayo xoog maaha ogo waa cadaalad qof nal marku arkay inaan dhulka laga dhacayn qof walba waa maal gashanaya laakiin haddii qofku isleeya waa lagaa dhacaya xoolihiisa isgeli maayo cumar bn khadaab marka cumar bin cabdilcasiis waxaa la yidhaha nin roon ma raagee sanadkii saddexaad ma gaarin laba sana iyo bar cumar abubakar asidiiq intuu khilaafada hayo kalu hayay laba sana iyo bar uga tegey marka ninkaa islaamka anfacay waxaa la yidhi cumar ibn cabdilcasiis xilligiisii cadaaladii waxay gaartay wuxuu yidhi isagaa wuxuu waxaa ballan qaaday reer adoogay oo reer bani umayahay dulmigiiiy godka quraanyo geeyeen inta dad dhaafsiiyeen oo dunyadii dhaafsiiyeen ay quraanyada godkeeda iyo dulmiga gaarsiiyeen waa ballan u yidhahna inaan cadaaladda godka quraanyo gaarsiiyo cumar ibn cabdilcasiis marka wuxuu yeelay xilligiisii waxaa dhacay waxaa la yidhi lo'da iyo libaaxu way isla daaqi jireen mana kala didayo lo'du didi maayo libaaxuna cuni maayo arig iyo shabeelkuna way isla daaqayaan shabeelku ariga cuni maayo ariguna ka didi maayo xoolaha waraabaha markay u jeedaan waxay u didayaan dulmi ay ku og yihiin ogow ee hadday og yihiin inuusan dulmi lahayn arigii ogaanta way isla daaqaan ogow arigii dabataagta ma kala didaan arigu dabataagta kama dido dawacadoo ka yarna marka u jeedaan fagax u dhahaya dulmiyu ku ogyo baroorayahay ogow marka waxa weeyaan xooli wax isdulmiyaa la weeya cadaalad ah inta meel walba tagtay cadaaladiiya intii caqlile inta dhaaftay xayawaankiina xataa cadaaladiiya soo xasilo wax isdulminaya bal ma arko cumar bn cabdilcasiis oo ninkaas sidaa u qaaliga ahaa ayaa ninkaani wuxuu weydiiyey maadaama uu ninkaasaa u cadilka ahaayo ninkaa qaaliga ahaa islaamka sidaa ninka u anfacay u ahaa mucaawiyana waa saxaabi laakiin ninkan waxtarmaadkiisa oo kale ma gaarin sida cadaaladdan oo kale lama haysan xilligiisii saxaabadu inay badnaayeen moogiin labadooda kaa fiican ninkii wuxuu yidhi warhoy warsaad moodda ma aha mucaawiya haddaad mooddo in laga daba tegayo ilaahay baan ku dhaartee wuxuu yidhi mucaawiya markii nebi moxamed uu la socday sala allahu alayhi wasalama faraskii uu saaraa mucaawiya markuu rasuulullaahi moxamed la joogay faraskii uu saaraa faraskaas boorka cidiyihiisu ay kiciyeen hadduu socday meesha suubaana ka kacaya hadday meesha boor leedahay boorkaas suubaanka meeshaas ka kaca inta faraska sankiisa ka gashay boorka weyn maaha faraskaas boorka sankiisa galayaa boqol mucaawiya ka fiican boqol cumar ibn cabdilcaziz ka fiican cumar ibn cabdilcaziz iyo intaanoo lagu daro waxaa ka fiican mucaawiye faraskiisii boorkii sankiisa galaa ka fiican iyo iska dhaaf mucaawiye kabihiisa iska daay laga daba tegi maa nimanka xagga sarir waxa weeyaan marka saxaabatu rasuulillaahi niman fadli looga daba tegaya ma ahan maca daalika khawaariq ulcadaadka waa looga badnaa maxay ku dhacday iyagu uma baahnayn in lasii xoojiyo uma baahnayn nebiga nuurkiisii ay la kulmeen bis ani walba wuxuu gaaray kamaalkii ugu dambeeyey laakiin dadkan kale khawaariq ulcadaadka waa lagu buuxinaya isagaa hore loo sika hore usii socaalay lemgat waa lasii riixaya qofka ma ogtahay hadduu guri hadda jarajartaan oo kale nugu dhibka jaranjartaadu kaa caddoo fuuli waay haddii gacanta lagu qabto mogta xoogaa waxay noqonaysaa kaalmaynay noqonaysaa waa la kale ninka hore loo sii wadaya jiir uu fuuli le ayaa lasii korinaya magarata caqabada laga gudbinaya waa sida ma ee ma aha inuu dadka ka fiican yahay maa qofka khawaariq alcaadaadka badan laga sheegahay kuwa aan khawaariq alcaadaadka lahayn ee laakiin ay darajada kale isla mid yihiin kama fiicna nin akhyaartii ka mid ah wax la weydiiyey ninka karaamada badana istiqaamo xagga idhig khawaariq alcaadaadka badan ninkay ka dhacaan ninka aan khawaariq alcaadaadka badan lahayn muxuu dheer yahay inuu weydiiyo intuu dheer yahay noo sheegay meesha ninkaasi ka bixiyey foolxumadeeda waa wax karaa waxa karaamooyinka leena khawaariq alcaadaadka waa ku nacsiinay khawaariq alcaadaad aan istiqaamo ahayn ninkay ka dhacaani ninka aysan ka dhicin asay isku mustawaha yihiin wuxuu dheer yahay naagta dhiigga qabta xaydka qabta waxay tan daahirkaa dheertay wasakhay dheerta egow dhiiggay dheerta qashin egow naagta xaydka qabtahay tan aan xaydka qabin maxay dheerta wasakhay dheerta soo maaha waxba maahan qiyaam maahan sabab inay saas tahana ogow waxaad ku garanay ogow waxaan khawaariqulcaadaadkaahi isaga inay celiyaana dhici karto ku xasilo alla ina awliyanimaad ba gaarta is yidhaah dadkay kusoo diraayaanoo inuu awliye yahaan loo arkayo cajaabi dadkaa kusoo mashquulaya isaguna waa ku mashquulaya islaamtaasi mogtahay xilliga dhiigu ku dhacay maxaa ku dhacay salaadii tukan mayd soomi mayd qur-aankii akrima khayrkii o dhan waa ka cajiisa sow maaha ninkaan khawaariqulcaadaadka in badan iyagu ku haraya ku fariisanaya eber hawl khayrkii hore usii soco lahaba iyagu kaga haraya inta badan waa naagtii dhiiggaani siduu naagta khayrka orga karaamadan ninka in khayrka kaga reebtaa dhic wax qiimaa ma lahan waa uu qofka horta waa la kaalmeeyey isagoo ay ka caddaa la kaalmeeyo maalan waxa weeye qofaa dhacay oo dilay qofaa caayay qofaa habaaray waa miskiina kaalmo u baahan yahay moogta xoog ilaah ayaa gacan siiyo kiyaa hilib la siiye waxba qiimo weyn male waa un la gacan qabtay male waxsaa usii weyn maa waxa qiimaha lihi waxa weeye istiqaamada kun daaliba istiqaamada walaa takun daaliba alkaraamada inta kale qiimo waa weyn male raggii istiqaamada marka lagu sheegay haddau asaas bilaaga ka sheekeeyey adigaaba yaabyaabi doone bal akhyaartii markii un kutubteeda aragta arki doonta waxay istiqaama qiimo leedahay rawahu muslimin xadiidka muslim baa wariyay alxadiidu alxadiidu thani cashar alxadiidu thani waalcishruun xadiidka iyo labiyo labaatanaad waxaa laga wariyey can abi cabdillaahi ninka kunyadiisa abi cabdillahi lera jaabir bn cabdillahi alansaariyi ninkaa baa laga wariyey radia allahu tacaala canhu jaabir ibn cabdillaahi radia allahu tacaala canhuma isagii abiba allah kala noqdee ninkaa baa laga wariyey abi wuxuu ka mid yahay raggii shuhadaa uxudin uxud sayidyaalkeedii uu ka mid yahay ardaal aan diinta ka warqabina wuxuu ku dhihi doonaa qeybka cidna ma oga waxaadse laakiin garataa haddaad mu'min tahay qaybka horta allaa leh ilaahayna suu rabo waxu bixiyaa adigu marka ilaahay taxjiiz ma gelin kartid ilaah wax ma bixi kartid ma dhihi kartid haddaad tidhahdana ardaalaa tahe wax ma gashid ogu ilaahay wixiisa lama maamushid rabbi asagaa qaybka iska leh qofkuu danuuna ogeysiiya maxaad ugu diidaysaa falaa yudiru calaa haybihi axadan markuu ilaahay yidhi ilaa man irtadaa uu daba dhigo ilahay ciduu rabo markaasuu sheegaya waxa ilaahay la keliyoobay waxa weeye qaybka kulliyaadkiisa guud ahaantiisa ee cid waxyaabaha maqiibaadka ah oo dhan og oon ilaahay ahayn lama arko laakiin akhyaarta kale iyo dadka kaleeto jus-iyaaday og yihiin qaybo wax yar yaray ka og yihiin wax yar yar habad habad iyo saddex saddex iyo afar afar iyo toban toban midba intii alla ogeysiiyo waxbaa lala yaabo ah qof hadda inuu inkiro wixii ilaahay ku karaameeyey dadkii akhyaarta ilaahay oo ambiyadii iyo awliyada ilaahay wixii ila ku karaameeyey inuu qof inkiro uuna yidhaha mu'minaan ahay haddana uu ogolaado waxa ilaahay gaala ku karaameeyey gaalaba wixii alla ku karaameeyey inuu rumeeyo qiro waa wax jira uu yidhaahdo saalixiintii ilaahay wixii ku karaameeyena inuu inkiro mu'minna sheegtahay wax cajaa'ibna soo mahra qaanso la yaab maaha qaybka cidna ma oga akhwaanow sow gaaladan soo ma aragtid waxay yidhaahdeen naagtani wiilay sidaa waa run gabarhay sidaa waa run labay sidaa waa runay noqota gaaladii alla waa waa ilaahay wuxuu gaarsiiyey ogow gaalkan alla intaasuu ku karaameeyey waa rumeeyey inaad tidhaahdo awliyada ilaahayna karaamadaas ma gaari karaan alla ma sii karaan tidhahdo dee sow ardaalnimo ma aha ilaahayaa wax bixiyey ogow gaalkan intaa alla ogeysiiyey inuu ogaado ilmaha caloosha aan ku jiraaye inta bilooday yihiin iyo xilliga ay dhalanayaan xilliga ay dhalanayaan iyo waa go-aan ogo waa iga agtooda waa iska go-an time go-anay le u sameeyeen ay leedaha naagtaani lix bilooday ku dhalaydaa dhakhtarku soo qoraaye halkiina ku dhalay ogow toddobay ku dhalaydaa waa soo qori sagaal bilooday ku dhalaydaa waa soo bilhebla waka waxaa weeyaan waxaan inii sheegayay qoladaa reer galbeedka ahi oo waaqac dhayo hadeertaana wax macnaha hore maaha hadeertaana oo islaan soomaaliyahoo uur laheedoo dhaktarka isbitaalkii looga yeeray oo lakaali la yidhi waa foosha xilligeeda lagorega foolmaha iga tagan kaarad qabtaan hadday diidan askar loo soo diray markii isbitaalkii la geeyen iyadoon la durinin fooshay qabaadta dhashay adu wax ka dhawaa yahay foolinimaha iyada iga tagileed markii horetay gurigeeda joog marka inaad tidhaahdo gaalkan cunugan waxa la waana gaala ogow markuu dhalanayaa la ogeysiiyey inta inta bilooduu joogana waa la ogeysiiyey wax alla ku xushmo ilaahay ku qadari karaama ma ahede wax xushmo un ilaahay qadis waa fadl ilaahay bixiye leewaa haye marka cunug inuu wiil yahay inuu gabar yahay la ogeysiiyo sida uu sheego oo noqonaya cunuga ninkan gaalka intaan ilaahaa siiyey waa rumeeyaa tiri weligaana ma la sii karo soo ardaalnimo ma halqon muslimata mase gaalata ilaahay wixii uu bixiyey gaalada intuu siiyana waa rumaynaydaa mu'miniinta intuu siiye awliyada siiyana waad inkiraydaa markaas mu'min ma tihid hadda gaalka laa teego gaalkaad hormarinaydaa ina gaalkaani wax bixinta ku fiican yaho lo asaga waxa la siiya wax xaqiiqaa yihiin awliyada ilaahayna waxa la siiya ay dhalanteed yihiin aad rumaysan tahay taataa gaalaatinkaadota muslimatiisa inay arrintu sidaas tahay waxaad ku ogaanayda ninkaan la yidhi hadda saxaabigan hadda aan hayno cabdillaahi jaabir abiisu cabdillaahi maalintii uxud markii laysku hor yimid ciidankii markuu isu soo muuqday wiilkiisii la hadlay wuxuu dhalay ninkaan cabdillaahi leela sagaal gabdhood iyo halkaa wiil u dhalay jaabiru wiil ka dhalay sagaal gabdhoodna weli wuxuu yidhi maadhow anigu horta sideeda waxaan waxaan arkaa huu yidhi saaka waxaan u jeedaa ragga safka koowaad inaan ku jiro uxud ragga ragga ku tegaya qaybta raaca koowaadaan ku jiraa huu yidhi anugu saasaan arkaa waxaanse kaala ballamayaa maanu sagaalkii gabdhood iyo habartoodna waa dhimata sagaal gabdhood ogu adoogiina maantuu diyaar u yaha dhimasho u diyaari laakiin ma dhiman ogu waa saxaabi walaa taqul waxa rabaa macnaha waa waa shahiid wuxuu yidhi sagaalkii gabdhood iyo maandhow dayntii hebel iyo hebel ugu lahaayeena kaala ballamayaa huu yidhi qaybka ma oga ninkaan mayaa la dhihi karaya safkii koowaaduu noqday hortiis lama dhiman ma garata lama shahiidoobin shuhadaa uxudin kow ka ah sidaas weeye ka saxada ma garatay jaabir ibni cabdillah waxaa laga wariyey radi alansariya radia allahu tacaala canhuma ana rajula nin sa'ala inuu weydiiyey baa waxa laga wey waxaa laga wariyey ana rajula nin sa'ala inuu weydiiyey rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka alluu wax weydiiyo faqaala rajulkiya wuxuu yidhi fii su'aalihi rajulku su-aashiisa wuxuu ku yidhi ara'ayta bal ka waran nabi allow idaa sallaytu haddaan tukado asalawaati salaadihi almaktuubaati la farad yeelay haddaan tukado oo wasumtu aan soomo ramadaana bisha ramadaanna aan soomo oo waxlaltulxalaala xalaasha aan xalaal ahaan ugu dhaqmo oo waxaramtulxaraama xaraamta aan xaraam ahaan uga dheeraado walam azid calaa daalika intaas aanan waxba ku darinin a adkhulu ljannata nebi allow janno ma gelayaa qaala nebigu wuxuu yidhi nacam haah waad gelaysaa rawa muslim xadiidka muslim baa weriy u fiirso ninkaani muxuu yidhi camalkiisii waxaan ka dhigayaa hur salaadaha faradka sunna xaggayga iyo soomkii ramadaan waa soomkii faradka wixii xalaala anoo xalaalnimadeeda caqiidaysanaan ku dhaqmaya wixii xaaraaman anoo xaaraamnimadeeda u caqiidaynayaan ka tegaya nabi allo intaas jannaba ku helaya waa ku helayda hur isdiidi mayda xadiidkan iyo lan yudkhila lan yadkhula aljannata axadun bicamalih qofna jannada camalkiisa ku geli maa xadiidkii ahaa iyo kan isdiidi mayaan oo waxa weeyaan camalku waa sababkii ilaahay uu kaaga raali noqonaya qofku alla ka raali noqduna janno geeya marka waxay tahay xadiidkan macnihiisu camal intaan alla ma iga raali noqonayaahoo markuu iga raali noqdo janna waaba igeynaya intaan ilaahay ma iga raali noqonaya haabaana la yidhi markaasaa waxaa su-aal meesha ku jira qofku ninkaani wuxuu sheegtay islaamnimadii shanay aheedoo hal waaba la yimid oo waa saxaabi waa shahaadeenkii afartii kalena salaadii iyo soomkii uu sheegay aawa sakadii iyo xajkii dhiman waxaa dhici karta oo muxtamila markii ninkaan su-aasha ninkaan nabiga weydiinayay inuusan xoolo lahayn zakada iyo iyo iyo xajkuna qofkii xoolala keliyaa loo diray qofkaan xoolo lahayn dadka saboolkaa looma dirin ninkaani xoola ma lahayn mar maadaama uusan xoolo lahayn wuxuu mukallaf ku yahay waa soomkii soomkii salaatu biskiliya zaka iyo xaj laguma asaga marka camalka laygu leeyaho faradkaahoo labadaana iyo inaan xalaal keliya ku ekaadon xaaraamta iska daayo ilaahay ma iga raalli noqonaya u yidhi haana wey waa shaqi saas le weeye waxaa laga wariyey jaabir ana rajulan in sa'ala rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka allena wax su-aalayo faqaala rajulkaasi uu yidhi fii su-aalihi wuxuu ku yidhi ara'ayta nabiya wiisha idaa sallaytu haddaan tukada salawaati salaadii almaktubaati la farad yeelo wasumtu ramadaana bisha ramadaan haddaan soomo oo wa axlaltu lxalaala xalaasha aan ku dhaqmo anoo xaraama anoo xalaal ahaan u caqiidaysan wa xaramtu lxaraama xaraamtana aan ka dheeraado anoo xaraam ahaan u caqiidaysan walam azid calaa dalika camalkayguna intaa uusan ka badanna intaa aan waxba ku darin adkhulu ljannata janna ma gelaya qaala nebigu wuxuu yidhi haa nacma hayo rabaa muslimin xadiidka muslim baa wari wa macnaa xaramtu lxaraama marka xaramtu lxaraama macnaheedu waxa weeye ijtanabtuhu haddaan xaraamta ka dheeraado muctaqidan xurmataha anoo xaraamnimadeeda caqiidaysan haddaan ka dheeraado macnaha waxa weeyaan xaaraamtii haddaad iska daydo asi aadan xaaraamnimo isaga dayn inay xaaraam tahay isaga dayna tabar aad u weydo markaas ma fiicnida ogow dad xaaraamta rabideeda laakiin aad waxaad uga dheeraatay tabar la-aan ay tahay dadka waa dhici laheeda tabar aad u weyda waa xadi laheeda tabar aad u weyda markaas wax fiican maahan ee waxa fiican waxay tahay inaad xaaraam ahaanteeda uga dheeraato waa sidaas iyadoo adoo xaaraamnimada u caqiidaysan inay xaaraam tahay darteeda uga dheeraataa fiicnaana wa macnaa axlaltu lxalaala xalaasha inaan xalaal ka dhigo macnaheedu wuxuu noqonayaa facaltuhu haddaan xalaasha falo muctaqidan xillahu xalaashii haddaan sameeyo anoo xalaalnimo u caqiidaysan xaraam xaraam lagama dhigi karo xalaalna xalaal kama dhigi kartid adugu ee waxa weeyaan xaraamtii aan xaraamnimo ula ula dhaqmaya oo xaraam ahaan uga dheeraanaya anoo caqiidaysan xalaashana xalaal kama dhigi kartid xalaal ahaan ugu dhaqmaya anoo xalaal ahaan u caqiidaysan waa sidaa camal ilaahay kaaga raalli noqonayo jannada ku helaysa weeye sidaas yeelu nabiguna yihi sala allahu calayhi wasalam alxadiidu athalith walcishruuna xadiidka labaatan iyo saddexaad marwiyin waxaa laga weriyey can abi malikin saxaabiga abi malik la yidhaha alxaarith ibni caasim alashcariya radia allahu tacala canhu qaala inuu yidhi baa laga weriyey ninka la yidhaahdo alxaarith ibni caasim qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi itaq atahuuru nadaafadu shadru liimaani iimaanka barka wey mar daahirkeedaan u daynaynaa waxaan leenahay altahuuru nadaafadu oo nadaafadii shadrul iimaani markaan iimaanka qayb ka mida weeye aan dhahayno waa mare iimaankii barki weeye oo iimaanka qayb ka mida markaan ka dhigayno altahuuru nadaafadii almacnawiya waa nadaafadda macnawiyadaahi oo waa in laga laga daahir noqdo nijaastii wixii ilaahay najis ku sheegay muxuu yidhi inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim hada aldahuuru min ashirki wagayrihi ama aldahuuru min alkufri wagayrihi khaslooyinka xunxunoo laga nadiif noqdaahi waa nijaas macnawiyehe shadrul iimaani iimaanka qayb ka mida weeye oo qaybta kalena maxay noqonaysaa aliqraaru bilisaan alictiqaadu biljanaan iyo aliqraaru bilisaani intaasaa islaamka inta ka koobmo dhihitaanka shahaatooyinka la dhahay waa qayb caqiidaynta aad caqiidaysay nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam iyo diintuu la yimid oo dhan inay xaq tahayna waa qaybta labaad marka inaad nebiga iyo nebi moxamed iyo diintiisa inay xaq yihiin inaad caqiidaydo waa dahuur wey xumiyaad ka nadiif noqoto nijaastii macnawiyadood ka nadiif noqoto waa alduhuuru min alawsaaqi almacnawiya waa kufrigi iyo wixii lamid eh shadru liimaani iimaanka qayb ka mida waa la yidhaha waxaa kaloo la yidhaha aahuuru ahuuru adduhuuru nadaafadii tii horaa ku noqona adduhuuru nadaafadii oo xisiga adduhuuru nadaafadii oo min alawsaakhi alxisiya wasakyaalka xisigaa laga nadiif noqdo wasakda xisiga oo ay saldhig u tahay nijaastu nijaastoo laga nadiif noqdo markaan idhaahno qofku marna wuxuu ka daahir noqonaya wasakh macnawiya oo gaalnimadii wixii lamid ah marna wuxuu ka daahir noqonayaa wasakh macnawiya oo nijaastii iyo wixii lamid ah marka qaybta dambe markaasa ka dhigo altahuuru min anajaasa najaasta oo laga daahir noqdaay markaan taas waxaa laga daahir noqonaya aan nijaastii iyo wixii lamid ah awsaakhdii xisiga ayd ka dhigno shadrudan waa shardi aan ka dhigayno shadru waxaan ka dhigaynaa shardi aliimaanna salaadaan ka dhigaynaa الطهور من الأوساخ الحسية وسخذي حسيك هذا النجاستي وحي لمدك هذا لقى نظيف نوضا شطر الإيمان شرط الصلاة شطر بمعنى شرط إيمان بمعنى الصلاة شرط الإيمان شرط الصلاة صلاة شرط جدو إيمان إن صلاة اللي يرادنا دو قرآن كي أقو إن صلاة دي معنى وحبك ورق وحاتر شطرقا قد بي shadrigan waxaa shardi looga dhigaya hadda shadrigu waa waa juzwey salaada shuruudeeda iyo arkaanteeduna waxay isla ahaayeen laabudda minhu waxaan laga maarmayn waxaan laga maarmayn islam isla ahaayeen markaasaa kulligood mar arkaan laga cabiraa kulligood midna shuruud laga cabiraa marna shuruud iyo arkaana loo kala cabira waa lakala duwaa marka shadrudaan shardigaan ka dhigayna waa laabudda minhu ilay eh iimaanna waa salaadii oo ilaahay baa wuxuu yidhi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum ay ahayd aayadda qur-aanka iimaankaas suurat lbaqara ilahay ku sheegay salaada waa marka adduhuuru min alawsaakhi alxisiya najaastii xisiga ahayd oo laga nadiif noqdaay shadru liimaani shardu salaati salaada shardigeedi wey oo ilaahay kaa aqbali maa salaadana dahaaro la-aan ku tukato haddii laakiin ay kuu suurowdo weeye ogow inaad dahaaro qaadato walxamdu lilaahi hadday laakiin inaad dahaaro qaadato kuu suuroobi weydo waa alla ilaahay waa kaa aqbalay ilahay wuxuu kuu diray intaad awooddo fattaquu laha ma statactu waxaa cajaa'iba qofku moogtahay waxaa dhacda dadku markii ay ay xooga qabaan inta salaadooda uun iska cayayuubaan aa markii qofkuu jirado salaada iska daaya ogow jiradu waa amaaratulmowti ogow calaamadii geerida adoo calaamadii geerida hadda arkay oo inaad dhimanaydo sumadeedii arka inaad dana taariku salaad ahaato taariku salaadnimo ku dhimato soo ayaan darama waa khaatimada laga hadlay ogow ibtilo leewaa marka waxa weeyaan iska dhaaf cudur kale haddii kaloora kugu dhaco shubanku iska shawuu iskale uusan kala joogsanin oo wax la kontarooli karo suuliga la aaday ama tuuji la geyn kara hadduusan ahayn tuka salaada fattaqullaha ma sadactum aa lagu yidhi tabartaada shubanko iska socda salaada waa saxiix markaas ogow nadiif lewa intaad awooddaa ilaahay ilay kuu diray daahir ma iyo salaadii waa iska daynaya waa taarif salaadnimo ku dhimay ibtilo kugu dhacday wey markaas waayo marka dahaaradu marka lagu diray waa intaad awoodda haddaad awoodi weydo salaadada tuka leh waxaad awoodaa ilahay ku adoonsaday waxaadan awoodin alla kuguma adoonsanba walxamdu lilaahi alxamdu lilaahi jumladaasi ilaahay oo aad mahayda tamla'u lmiisaana miisaankay buuxisaa waxa weeyaan alxamdu lilaahi waa dikri macno ah waa alfaad lee weeye ajriga laga helayana macno weeye haddii jismi loo yeelo thawaabkaasi miisaanka ilaahay uu leeyaha weynanka badana la saara waa buuxileh subxaana allahi walxamdu lilaahi labadan jumlo laysku daraahay tamla'aani maa bayna samaa'i walal cirka iyo dhulka oo labadooda laysku darahay buuxinayaan waa mar shakuraawi weeye aw tamla'u kullun minhumaa ama labadooda mid kastoo ka mid ah waxay buuxinaysaa maa bayna samaa'i walal ama labadooda oo laysku daro aa ajriga laga helayo haddii jismi loo yeelo cir iyo dhul inta udhexeeyda buuxin lahaa ama mid walbahiba kaarkeeda xataa u buuxin lahayd alxamdulilah ina keligeeda cir iyo dhul inta udhexeeyda buuxin kartaa oo miisaanka inta leeg subxana allah inaad haddii thawaabka laga helayo jismi loo yeelo cir iyo inta udhexeeyda buuxin karayaan wsalaatu salaaduna nuuru salaadu nuur waaye wasadaqatu sadaqaduna burhaanun xujo weeye qofku waa ku iftiinsanayaa salaada adduunkana waa ku nuuraya qofka tukaday iyo qofkaan tukanayso ma eka waa kala kala nuur badan yihi taariku salaad dadka ma eka inay saastaa waxaad ku garaan caawa meel ha la wada seexdo waagu hadduu baryana la soo kaco shaqaa loo soo rabo wax loo soo kacayaa moogta saaka subxiga ninkii tukaday wejigiisa adoon warka ahayn labadaa qof guriga markaad ugu timaado kan taariku salaadka iyo kan salaada saaka tukada ma isu eka midkaan wejigiisu waa waa ifaya nuuraa ka muuqanaya nadaafadii koog horta waa ka muuqanaya wejigu dhaqa saaka sasucigu tukaday aye waxa kaleeto usii dheera taas taas waa nadaafad oo xisiye nuur kaleetoo ziyaadaah oo qofku uu ka kala dheeriyuu leey kanna waxa weeyaan shaydaanka xumaantiisii waa kor saaran tahay iyo taariku salaadnimadii iyo madowga dulmiga mugdigaas waa saaran yahay hurdadii iyo foorxumadeedii wasaqdeedii waa qabaa canjidiya wasaquu leeyahy ma garata isaga isagu waa geed qaban dhuuro weyn marka waxa weeyaan salaadu waa nuur nadaafad xisiyahay keenayda nadaafad oo macnawiyahay keeni qofku waa birbirqayaaba isaga dhan wasadaqatu sadaqaduna burhaanun xujo wey labay xujo lagu sheegaa hoo aan ku fasirayna waxbana waa lagu sheegaa burhaanun calaa iimaanihi qof sadaqa la baxay waa qof mu'mina ee gaal moogta aakhira tawaab marray moogta sadaqa la bixi maayo ee hadduu qofku sadaqa la baxo waa inuu mu'min yahay ajriguu rabaa amase burhaanun waxay xujo ku tahay cala naari naartay xujo u tahay oo berri qiyaamo waxa weeye nabigu sala allahu alayhi wasalam waatuuna yidhi fattaqu naara walow bishiqi tamra warray sadaqa un la baxa wax kaloo la bixiyo timirkeeda haddaad weydo hal timir oo hal xabo oo la kala jeexay barkeed baad la baxdi waa burhaan hadhowtay sadaqada iyadaa difaac noqonaysa naarta la qaabilinayn qofkaan ka joog iyadaa dhahaydas ayaad ku difaacayda haddaad qof sadaqa fiican haddaa hedo sadaq sadaq xoolo xalaal ahoo aad ilaahay dartu la baxdo wax lagaa sheega aan lahayn haddaad la baxdo xujo iyadaa kuu noqonaysa beri qiyaamada wa sabru dulqaadkuna diyaaqun iftiin waaye wax lala yaabo cajaa'ib le waxaa eragaan u fiirso wasabru dulqaadku diyaa'un waa iftiin asalaatu nuurun aleyl wasabruna diyaa'un waxaa muuqata marka sabarku inuu ka ajri badan yahay salaadii sababtoo ayada waxaa lagu tilmaamay nuurun sabarkiina waxaa lagu tilmaamay iftiin diyaa nuurku shaygaan wax isaga ku jira oo aan ka dhex ka baxsanayn wey laakiin diyaa waa laambadaanoo meesha dhan iftiiminayda oo kale wa addiyaau iyo wanuuru midna waxa weeye shaygaan wax qurxoo uu leeyahay weeye waa qurxoonaan shaygu qurxoon yahay midna waa wax shayga ka dheeraadaho iftiin meeshaas iftiiminaya lewa addiyaa shay iftiiminaya wey saa inay dabaad ku garanaysaa oo addiyaau nuurka inuu ka wen yahay diyuhu inuu nuur ka wen yahay ilaahay wuxuu yidhi huwa aladii jacala shamsa diyaan walqamara nuuran shamsadii ilaahay muxuu ku sheegay diyaa inay tahay qoraxda bishiina nuuruna ilaahay ku sheegay bishuna qoraxda waa ka iftiin weyn tahay soo maha marka shamsadu siday uga iftiin weyn tahay bisha qoraxdu siday bisha uga iftiin weyn tahay sabarkuna salaada uga nuuriya fiicanaan badan yahay saas inay tahay waxaad ku garanayda oo sabarku ka fiican yahay salaada kasii fiican waxaad ku garanayda sabarku waa salaadii iyo keyrkeeda ogow salaadii shay ka duwan ma aha sabarku saddex qibasootuu aha midda mid midka u hooseeya wuxuu yahay asabru calaa daacati daacadoo lagu sabro salaadu ka mid tahay waa jus arki mayd salaada lagu sabro sadaqadan nafta xoolaha bixinay kuleeda lagu sabro qur-aanka masjidka dhex joogida naftu ma ogola suuqi aada soo baaga muudaya kuleedahay lagu sabro daacada ilaahay oo lagu sabro waa kan u hooseeya oo salaadu cad ka mida noqonaysa asabru cala albalaaya haddii imtixaan ku qabsado baahi iyo rafaad iyo jiro iyo cudur iyo col iyo abaar kugu dhacaan inaad ku dulqaadato ilahay yaa arrintan qadaray waa tan labaad oo ku xigta midda ugu sarraysaa waxay tahay asabru cala almacaasi ilahay wuxuu kaa reebay inaad iska nacdo wixii ilaahay kaa reebay inaadan ka naftu waxay rabtaa macaasida waa rabtaa ago inaad ka sabarto marka sabarku inuu salaada ka fiicnaado waxaad ku garan waa salaadii iyo kayrkeed waa cibaadadii oo dhan sabarku wasabru sabarkiina diyaa'un iftiin wa waalqur'aanu qur'aankiina xujatun xujo weeye lakaadu xujo kuu yahay haddaad ku camal fasho haddaad akrido dhe haddaad ta rumaydo oo aad akrido oo aad ku camal fasho xujatun laka dheh aw calayka ama adigu xujo kugu yahay waa haddaad intad baratad ka tagto ama intaad barato aadan ku camal falin ama akrintiisii aad ka hajirto waa ku eedaynaa ma garata xujatun laka wa calayka muhimmaddu waxa weeye markuu xujaadii kugu noqonayo baro kuna camal fal akrintiisana haka tegi awaamirtiisa qaadan nawaahiisana ka waxana ka tegi akrintiisa haka tegi adugu beri qiyaama kugu doodaya nabi maxamed a sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidka lagu sheego wuxuu yidhi maalinta qiyaamaha waxaa imaanaysa qur-aankii afar iyo toban iyo boqolkii suuradood oo suuratulbaqara u horaydo jismi inta loo yeelay sidii xoolo iyo dad isdabagelayo oo kale afar iyo toban iyo boqolkii suuradood oo afar iyo toban iyo boqol suuraho isdaba yaala muuqda oo suuratulbaqara kow ka tahay oo taxaaju calaa axadin aw taxaaju liaxadin qofay u dacwoona ilaahow rabbiyow waa i akrin jiri waa igu dhaqmi jiri rabbiyow midkaan rabbiyow jannada geebis hore laga geenaya midna rabbiyow waa igu tacadii waa iga tegi waa i akrin diiday oo igu camal fali diiday hore naarta laga geenaya qofuu dacweeyo qur-aanku badbaado ma leh qofuu ergeedana jannada hore laga geenaya waa sida yaa kuu maraga la dhiima asaga alqur'aanu xujatun laka wa calayka markiisan xujo nagu noqon qur-aanka xujaha noo noqdee awaamirtiisa aan ku dadaalno naftu waa macsilaya markay amarka qur-aanka khilaafto la soo celiye awaamirtii qur-aanka aan ku dadaalno nawaahidiisa aan iska dayno wixii xun oo naga reebay akrintiisana yaa laga haajiri qur-aanka waa muhiimadiisu faa'iido weyn wey akrintiisii qalbiga nuuraad heli ajriyaad heli danta xujatun laka wa calayka kullu naasi dadka dhammaantood yaqduu wuu kala haya dadkoo dhan way kalihi fa baaicun fa minhum dadka ayuu ka mid ahda baaicun nafsahu mid naftiisa gaday oo fa muubiquhaa halaagay aw muubiquhaa aan usoo booday ogow sida ay meesha noogu taalla haddaan tartiibteeda wax ku wada waxaan leeyahay fa minhum dadka ayuu ka mid ahaaday mushtari nafsahu naftiisa mid gatay oo fa muctiquhaa xoreeyey muctiqana suu u hormaro qayb hore qadar fa minhum dadkiiyuu ka mid ahaaday fa baayicunta horteeda waxaan leenahay faada hore u qaado fa minhum dadkiiyuu ka mid ahaaday mushtari nafsahu naftiisa mid soo iibsaday oo fa muctiquhaa xoreeyey wa minhum dadkii uu ka mid ahaaday baa'icu nafsahu naftiisa mid iibgeeyey oo fa muubiquhaa halaajiyey labadaas dadka noqday waagu hadduu baryo shaqa loo kala haya ogow shaqadu ha noqoto ama xirfadii u qabsanayo ama macaasi ha noqotee waa un la dareeri waagu hadduu baryo hurdadii waa laga dareeri wixii loo dareeray waxay noqonayaan labadan qaybood wax ilaahay kaaga raalli noqonayo iyo waxa la kugu nacayo ilaahay wuxuu kaaga raalli noqonayo haddaad samayda naftaada waa xoray naaraad ka xoray waxa la kugu carooda haddii aad samaydaan naftaadii waad iyadiya suuqa geyso waxaad tir hala qaato balaayo qaada naarta la geeta shala galab maalan waxaad ka dhigtaa shala galab aad adoo dembiilaa soo hoyatay waa macnaha ishtiree mogta waagu hadduu baryaa subxaan allah iyo astaafirullah ilah waa kuunooda qur-aanka ad akriday iyo masjidka tagtood ku ictikaaftay iyo khayr iyo aada u kala saaka daacadii ilaahay saaka u kala haday xala dembiilaadeed ama shalana dembiilaadeed waa lagugu dhaafay dembigaas naftaadii waa soo xoraysata ayadoo kullu nafsin bimaa kasabar rahiinatun way ogow naftaadii oo camalkaagii rahaan naar ugu taallo in la naar la geeya rabta aad inta tooba keento fiicna midna waxa weeyaan saaka xala waa isagoo qumanu soo hoyday waagu hadduu baryo macsi ilaahay ku kalahay naftiisii qof suuqa geeyo iga qabo hortay naarta geey yiri oo kale taway ma garata macasiga soo bilaabaa wuxuu yidhi rasuulku sala allahu alayhi wasalam adduhuuru nadaafadii waa mase mid wixii xisigaha laga nadiif noqonayo ama wixii macnawigaha laga nadiif noqonayo soo kala sheegnay midba mar dhaho adduhuuru min alawsaakhi almacnawiyati shadru liimaani iimaanka barkii wey markaas ama adduhuuru nadaafadii oo min alawsaakhi alxisiyati laga nadiif noqda shadru liimaani shardu salaati salaada shardigeeda wey alxamdu lilahina tablow lmiisaan kelimadaasi haddii aad tiraado hal mar tiraado miisaankaa kuu buuxsamaya haddii alla kaa aqbalo ilahay darti u tirado ikhlaas subxana allahi walxamdulilahi oo laisku daraaray tamla'aani ma bayna asamaai walardi cirkiiyo dhulka inta udhexayday buuxin karaan haddii jismi loo yeelo thawaabka laga helay aw tamla'u kullun minhumaa ama labadooda mid kastoo ka mid aha waxay buuxinaysaa maa bayna asamaai walardi cirkiiyo dhulka waxa udhexeeya haddii jismi loo yeelo wasalaatu waa shakuraawi wey wasalaatu salaadu nuurun iftiin weeye nuur weeye oo qofkay qofkay dhaldhalaalinaysaa qurxinaysaa adduun iyo aakhiraba waayahay qiyaamada iyadaa la iftiinsanaya ale ma garata yascaa nuurun bayna aydiihim wa biaymaanihim nuurkoodaas waa salaadii weeye ay iftiinsanayaano soco sabarkuna kama maraan doona wasadaqatu sadaqaduna burhaanun xujo weeye iimaankiisay xujo u tahay amase aakhari u xujaystami doonta wa sabru dulqaadkiina diyaaun iftiin weeye aakhirana iyo adduunka waa iftiin leh weeye waa maxmuud sabarku waa dhib badan yahay ogow naftu inay dulqaadata ma rabto lakin haddii la dao haddii la dulqaato ciribtiisa waa mahadinaysaa ma garata aduu mid kasta fiil hal macsiya haddaad masalan naftu rabta odan nafti ishtaynaysa haddaad ka soo celiso markii hore naftu waa rabtay inay ku farabaxsatay rabta hadhow tacbaan haddaad joogto oo rabitaankiisii kaa bao alxamdulilah odan macsidaas iga soo jeediya waa u bogaysaa inaadan macsidii gelinin hadday ahayd balaayo kugu dhacday jazac iyo argagaxbaayo hoogayo balaayo ay ugu dhacdo markaad dhihi haddaad celido nafti xakamaydo inay warka xunta ilaahay rabta naftiiyo ogow haddaad ka celido hadhow tadi farxadaada dhici lahaa wadaan dambigaa sii dirin baa inaa tira inaa irada marka ciribtiisu maxmuud ay noqon markasta ogow walqur'aanu qur'aankiina xujatun laka adiga unbuu xujo ku yahay calayta ma adiga xujo kugu noqonaya allowsa xujo nugu noqon ilaa uu xujo noo noqdo kullu naasi dadka dhammaantood yahdu uu kala haya fa minhum dadkii uu ka mid aad mushtari nafsahu naftiisa mid soo iibsaday asaga naftiisii qaatay ogow mushtari wey lacag uu bixiyey macnaha qofkaasi thaman uu bixiyey naftiisu badeecahaan u soo qaatay badeecada lacagta uu bixinaya waa daacad ogow cibaaduu la yimid daacadaanuu ilaahay siiyey naftiisii waa soo furdaarsaday qofkaasi fa minhum mushtari nafsahu fama ictiquha mid naftiisa soo xoraystay oo soo iibsaday oo xoraysta ka mid a wa minhum dadkii uu ka mid ahada baayicu nafsahu naftiisa mid iibgeeyey oo fa muubiquha halaaji ilahay wax laga gataan hadda qur-aanka iyadoo in allaha ashtanaa min almu'miniina anfusahum amaalahum bianna lahum aljanna maxaana waxa weeye waxay ku helayaan maalkoodii naftooda ilaahay waxay uga iibsadeen jannada inay janno qaataan waa sida رواه مسلم حديث كان المؤلف رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير جزاه الحديث الرابع الحديث الرابع والعشرون حديث كي أفري الله مروي عن أبي ذر صحابي أبي ذر ليرابا لقوريي الغفاري رير بني غفار لونس بي وجند بن جنادة نيك ليراه رضي الله تعالى عنه صحابي وحلق وري عن النبي النبي وحوك وري صلى الله عليه وسلم saxaabigaasi nebiga wuxuu ka wariyey fii maa shaygii dhexdiisana uu ku wariyey yarwi nebiyu nebigu uu warinayo himaaga can illaahi ilaahay uu ka warinayo tabaaraka ilaah weynaayo wa tacaala diiruusareey abidar baa wuxuu wariyey oo nebiga ka wariyey axaadiidtii nebigu uu rabbigii ka warinaya dhexdeedana ku wariyey waa xadiisulqusiyaday nabiga wuxuu ka wariyey abidar sala allahu alayhi wasalama fii maa axaadiidtii dhexdeeda wuxuu ku wariyey abidar yarwi nebiyu nebigu uu warinayo hi maaga axaadiidtii nebigu uu warinayey dhexdeeduu wuxuu nebiga uga wariyey can illaahi nebigu uu ilaah ka warinayey abidaraa wariyoo nebigu ka wariyey axaadiistii nebigu rabbigiisuu ka warinayuuna ku dhex wariyey tabaaraka ay tasaayada khayruhu ilaahay khayrkiisu fara badnaayo wa tacaalaa dikruhu sharafkiisiiyo sheegitaankiisuba sarreeyey axaadiistii uu nebigu ilaahay ka warinayay dhexdeeda waxaa lagu wariyoo nebiga laga wariyo abidar uu wariyey annahu nebigu qaalay ahu ana allaha ilaahay tacaalaa inuu yidhi ilaahay tacaalaa dikrigu sarreeye qaala inuu yidhi yaa cibaadiyi addoommahaygiiyow innii anugu xaramtu dulma addoommahaygiiyow dulmiga anugu waan xarimay calaa nafsii naftaydaan ka xarimay oo waa ka ree wax wax mustaxiil ka ah weeye inay ka dhacdo dulmi ka dhaco waa wax mumtanic ka ah naftayda nafsaduna waxa weeyaan waa un daatadii ilaahay wuxuu leeyahay daatadayda waxaan ka xarimay oo aan suuragal ka ahayn inay wax dulmiso dulmigana waxaa la yidhaahdaa luqa ahaan wadcu shay-i fii kayri maxallihi ilaahay waa xakiim daalim maahan shay walba meesha u munaasibkaa oo u laa'iqa ayuu dhigay isdilaaxa curfiga sharcigana dulmiga waxaa lagu yidhaahdaa atasarufu fii milki alghayri bikayri xaqin qof kaleeto axad kale milkigiis in lagu tasarufo xaqdarro loogu tasarufo loo maamulaa la yidhaah marka ilaahay milkil khayr kuma tasarufeen rabbi wixii isagu leeyahay keliya ka tasarufa milki kaleba ma jira hadeegow wajacaltuhu dulmigii waxaan ka dhigay baynakum dhexdiinna waxaan uga dhigay muxaraman mid la xarimay oo waan idin wax weeyaan laydinka xarimay wey ma idin banaana waxa laydiin ogoliya ma aha isdulminen falaa tadaalamuu addoommahaygiiyo waa isdulminina qofna qof kaleeta naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa yuusan ku xadgudbin yaa cibaadiya addoommahaygiiyo kullukum dhammaantiin daallun waxaad hilmaansantihiin ama aad ka dhunsantihiin can ilhudaa hanuunka waad ka dhunsantihiin ama waad hilmaansantihiin ilaa man hadaytuhu qofkaan hanuuniyey ma ahee axadkii aanan hanuunin hanuun isagu ma haysto ee fastahduunii addoomahaygiiyow iga hanuunin dalba ilaahuna hanuuni dhahaya ahdikum aan idin hanuuniya sidaasaa ilaahay leh hadyigu waa wax iska xukuman qofkii alla u qadaray hadduu ilaahay weydiisto iyo hadduusan weydiisanba qofkii ilaahay u qadaray oo asaligii loo xukumay inuu hanuunayo waa la hanuunsiinaya ama ha weydiista ma yuusan weydiisan qofkaan loo xukuminoo asaligii loo qadarinna weydiisiga uu u weydiisto ku heli maayo hanuunkii ee markaa maxay tahay dhe marka weydiinta aan weydiinayno ilaahay leeya iweydiiya iweydiista aan idin hanuuniya waa dhowr noocba waa lagu cabirayaahoo marka koowaad nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam asxaabtu wuxuu u sheegay in ashyaadan dadkan waxay samaynayaan in arrimo ka horreeyeenoo wax asaliyi jiraan qofkii asaligii loo qadaray sharna shartaasoo ku dhammaan oo u tegaya qofkii khayr loo qadarana khayr ku tegaya markaasaa nin markii nebigu sidaa sheegay asxaabtii ka mid ah su-aal soo soo dhaweeyey wuxuu yidhi nebi allow umuurtu hadday maqdiyataho wax hore azaliya ay tahay hadda camalkaan samaynaynaa muxuu qabanaya qof hanuun hor loo janno loo qadaray camal hadda dembi uu galaahay ka celin maayo qof naar loo qadarana camal uu sameeyahay naar ka celin maayo haddayba wuxu iska qoran yihiin oo wax azaliya yihiin maxaa hadda camalkan u qabanaya sida tan oo kaleeta nabigu soo dhaweeyo wuxuu yidhi icmaluu fa kullun muyasarun limaa khuliqa shaqeeya qof walba shaqadii meesha loogu talagalay shaqadeedaa loo fudayn marka qofkan ilaahu hanuuni dhahaya marba hadduuba ilaahay weydiisanaya allow hanuun isi uu leeyahay hanuunka ay waa wax loo qadaray markaasaa loo fududeeyey icmaluu fa kullun muyasarun limaa khuliqa wa qofaan ilaahay u qadarin hanuunka ma weydiisanayo ilaahay inuu hanuunkii weydiisto rajo lagama qabo ee camalka w hanuunku wax lagu abuuray hadduu yahaad weydiisanaydaa markaasaan alla ku siinay waa sidaa waa lagu siinaya dhinac kaleetana waa haddaad ka cabirtana kasii macaana waxa weeye iweydiista aan aan idin hanuuniyada ilaahay leeyahay waa waxa weeye ilaahay baryaha la baryayaahe addoonnimada la muujinayo wey in inaan laga maarmaynin inuusan isagu noo baahnayn annaguna aanan ka maarmay karin inun baan muujinaynaahe weydiinta aan wax weydiisanayno wax ku xiranoo haddaana weydiisan awal ilaah na siilahayo haddaana weydiisan nalaka daysanayaa ma jirto waxaan alla noo qadarina weydiintaan ku hilmayna ee addoonnimada inaan muujinaa meesha laga raba inaan addoomanahay inaan muujino waxaana la rabaa mogta ilaahay waa nagu addoonsaday inaan barino udcuunii astajib lakum yidhi aan idin ajiiba ee bori- ee barya markaa markaan baryayno waxaa la rabaa inaan qasadku noqon inaan waxhelno shay hebel ilaahu caafimaad isii waa inaan shayga cayntiisa helo ilaahu xoole isii waa inaan shayga cayntiisa helo haddaad tidhaahdo ood waxa qalbigaaga inaad shayga hesho aad doonaydo laba arrimoodba waa ku jiraan marka koowaad oo xunxun waa laba arrimood markaad ilaahay baryaydo waxa aad ka baryayso ujeeddadu yaysa noqon haddaa ujeeddadaadu waxa aad ka baryaysa ay noqoto laba arrimood oo xunxumaa meesha imaanayda tan koowaad waxa weeye ilaahay addoon uma tiida shaygaad rabto addoon u tahay wixii aad jeceshaadna addoon u tahay ogow mid kaleeta ay ku jirto oo aan addo- shayga aa- inaadan ilaah rabin oo shayga rabto aan ahayna waa taxakum ilaah ku amarka taaglayn rabbi inuu horta ku ajiibayo waa kuu sheegay laakiin ilahay ha ku amarku taaglayn ilaahay kuuma sheegin wuxuu yidhi udcuunii astajib lakum inuu in- ina ajiibayuu noo sheegay haddaan barino laakiin alla ma sheegin shayga aan ka barinay laftiisa inuuna siinaayo haddaad tidhaahdo ilaahu shayga laftiisa isii mid kale haysiinaya waa ku amarku taaglayday ogow rabbi inuu ku ajiibayuu kuu sheegay bicayni maa dalabta waxaad weydiida lafteeda inuu kugu ajiibaya kuma sheegin ha ku amarku taaglaynadaa xilliga uu ku siinayana ma sheegino marka aad sida eh, weydiisata lafteeda aan ku shii- ku siinaya ma dhihin ras- la soo orod ilaahu ha dhihin ee waxa weeyaan wuxuu raba aad ilaahay heli karaa dembi aad gashay inuu kuugu dhaafo d- ducadii aad duca- aad- aad ilaah bariday darajadaada aakhare inuu kuu kordhiyo jannada kugu siyaadiyo balaayo kuus- kuu soo socotay inuu kaaga celiyo midka aad weydiisanayda mid ka fiican oo kale oo aadan adigu ogeyn inuu kuu dhaafiyo rabbi inuu ku ajiiba waa la hubaa haddaad adiga aadaabtii lagugu ajiibi lahaa la timaado shuruudu ducaa iyo aadaabu ducaa lagaa helo allah inuu ku ajiibayo xaqiiqo waayo saa ilaahay walaa yukhlifu lmiicaada waad og tahay in allah laa yukhlifu lmiicaada ballanta kama baxo wuxuu ballan qaaday kaaga bixi maayo laakiin adigu ha ku amarku taaglayno hadda isii shaygii laftiisana isii mid kale ha igu bedeline amarku taaglayn waa loo ogola marka ilaahay hana ku amarku taaglayn ee shaygaana addoon ha u noqone addoon u noqo waxaad fiiridaa marka markaad alla baryaydo inaad adoo addoonkiisii tahay aadan ka maarmin inuu kugu addoonsaday baryaha kugu addoonsaday wax siintuna asagay u taal wuxuu ku siinayo iyo xilliguu ku siinayo u dah faraha qaad markay fastahduunii iga hanuuniin dalba war addoonnimada aqbalo ay- ay- ay- ducadu ila- ilaahay in hanuunka laga dalbo wax kale laga dalbo ilaah la baryaa waa waa cibaado war caabuda wey waa sidaa in aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin haddaad ilaahay diiddo ilaahay baryihiisa diiddo daalnaarihida waa sidaas weeye ma garatay dadka fiican ilaahay kama ka- inay inay inay caabudaan oo ilaahay baryayaan kama san taagaan kuwaa ku daran wuxuu ku siinayana u daa isaga fastahduunii iga hanuunin dalba ahdikum aan idin hanuuniya yaa cibaadiye addoomahaygiyo kullukum dhammaantiin jaa'icun mid gaajoon unbaa kulligaasi yahay adinka dhan waa gaajoontihiin ilaa man adcamtuhu qofkii aan quudiya ma ahee qof aan anigu quud siinin quud heli maayee fastadcimuunii iga quudin dalba ud- ahi udcimkum aan idin quudiye aan cunno idin siiya ilaahu cunno idna sii dhahay addoonnimada aqbalsanaada weeye haddaanan baryin wixii ilaahay qadara waa helayna baryuhuna wax alla waxaan alla qadarin ku imaan mayaan laakiin waxa weeyaan addoonnimadii warwa ilaahay in la baryo ilaahu hanuuni ilaahu risqi isi in la yidhaahdahay waa cibaado weeyaan addoonnimada aqbalo cibaadada wad waa ducadu waa cibaadee shayga laftiisana ha rabine alla rab wuxuu kugu siinaya isaga u taallaa waxaad ilaahay ka baryada wax ka fiicana jiro ilaahay kuu dhaafin karaa waxa waa kuu soo dedejin karaa dib uu kaaga dhigi karaa aakhiru kaaga dhigi karaa dembiguu kugu dhaafi karaa yaa cibaadii addoommahaygiyo kullukum dhammaantiin caarin kulligaasi mid arradan weeye ilaa man kasawtuhu qofkaan marashiyaysiiye moogiye oo waxa weeyaan waxa qofku uu ka- ka- ka arradan yahay ama waa dharkii oo dhar uusan haysan oo kiswadii daahirka aheed uu ka arradan yahay ayadii uu rabaa ilaahay ilaahay weydiisanaya kiswadii uu ka arradnaayo ilaahay weydiisan ama ma ahe wuxuu ka arradan yahay kiswadii macnaha ahayd iyadaana qaalisaneed hadaw kullukum dhammaantiin caarin mid arradan weeye oo ama dharkii cawrada uu ku qarsan lahaa daahirka cawrada muuqata uu ku qarsan lahaayuu la'yahay ama se caw- cawrada qarsoon oo aada u sii liidata iyadu oo macnaha macaasida ah macaasida wax xun wax xun cawra sideeda waxaa weeyaan waxaa la yidhaahdaa cawrada wixii muujinteeda laga sariigto oo laga xishoodo xuna oo qofku in laga arko meeshuu dhibsanayo macaasidaana qox- qofku in- inuu la dhuunto uu rabo in laga inuu laqa- ee, laga arko wuxuu dhibsanayaan macaasida ugu daran hadduu hadda uu noqdo geed ardaala noqdoo la jahrana berri markii xagga tago xaqiiqada uu soo taabtay la xumaanaysa marka waxa weeyaan ilaa waxaad ka aradantihiin dharkii daahirka ahaa kiswadii daahirkeeda cawrada daahirka aad ku qarsan lahaydeen ama kiswadii baadinkeeda cawrada baadinka aad ku qarsan lahaydeen waa taqwiga kiswada baadinka ee fastaksuuni iga amarashiyeyn dalba iga aratiri dalba agsikum aan idin marashiyeysiiye ama uksikum aan idin marashiyeysiiye aan idin aratire ilaahu libaasu taqwa ilaahu nasii dhahaya ilaahu waxaad ka libaaskii kaleeto isagana ama lagu xaragoonaya ama cawrada lagu qarsanaya sidaa dhahay si barya sidaas le weeya ilaahayna leey yaa cibaadiye addoommahaygiio inakum adinku tukhdi'uuna bileyli wanahaari hameenkiiyo maalinta waad gaftaan oo waxa weeye dadku khada daymayaan oo dembiilayaal weeye dadku wa ana akfiru dunuuba anugu dembiyaalkaan dhaafaa jamiican dhammaantoodaan dhaafaa in allaha yakfiru dunuuba jamiican rabbi isagaa yidhi qayb wuxuu ku dhaafayaa bilaa tawbatin liman yashaa uuna u dhaafaya qaybta kalena bitawbatin uu ku dhaafaya dii la tawbadkeena dembi aana la dhaafin ma jiro waxa marka dunuubta la qaybiyo mid aan la dhaafin iyo mid la dhaafayo loo qaybinayo midna tawba la-aana lagu dhaafaa midna tawba la-aan lagu dhaafi maayo weeye haddii la toobadkeeno mid aan la dhaafayn ma jirto in allaha laa yakfiru an yushraka bihi marka aayadda qur-aanka oo kale in loo shariig yeelo ma dhaafo waa bilaa toobad inay ku qaydanta haddaadan toobadkeenin shirkiga lagu dhaafi maayo iyo gaalnimo o dhan laakiin haddaad toobadkeentisuba waa lagu dhaafaya wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa bilaa tawbatin way tahay haddaan toobadkeeni ilahay haduu rabo qofku rabo u dhaafaya sidaas weeye aniga unbaa dembiyaalka dhaafa dhammaantood sakiire iyo kabiireba wixii badan iyo wixii yara fastakfiruuna iga dhaafitaan dalba akfir lakum aan idiin dhaafe aan idiin asture ilaa uu dembiga naga astur dhahaya sidaa weye ilaahna leeyahay ilaa uu kunuriyo nooceeb astur no dembi astur yaa cibaadii addoomaygiiyo inakum adinku lan tabluquu magaari ma gaari doontaan durrii ama darrii dhibkayga ma gaari doontaan oo fataduruunii aad dhibtaan inaad awood u leedihiin ma mala ma jiri doonto inaad idhibtaan inaad awood u yeelanaydaan hadda uma lihidin dibna uma yeelan kartaan aad igu dhibtaan walan tabluquu mana gaari doontaan hadda ma ahan keliya waxa weeyaan lantu hadda istiqbaalkay u socota soo garmaysa walan tabluquu mana gaari doontaan nafcii aniga dhibkayga ma gaari doontaanoo awoodaad igu anfacdaan walan tabluquu nafcii dheeftayda ma gaari doontaan oo awoodaad igu anfacdaan ma gaari doontaan marka fatanfacunii aada waxay tartaan awooddaas waxaad gaari doontaan oo la rajaynayo dii tiknolojiya kasta la gaaro oo madaafiic kasta iyo casri kasta la gaaro awoodaan ilaahay ku dhibno amaan ku anfacno ma heli doono waa sidaas rabbi dhib iyo dheef ma gaari karo khaaliq iyo makhluuqa waxa waa sida wax xiriiriya munaasabahay kama dhexaydo oo annagu aan marka khaaliq inta ku aadna aan wax ugu tarayno ama wax ugu dhibayno yaa cibaadiya addoommahaygiio ina low ana awalakum kii idiin horreeyey wa aakhirakum kan idiin dambeeyey wa insakum dadkiiniyo wa jinakum jinnigiinu kaanuu hadday ahaadaan calaa atqaa qalbi rajuli nin qalbigii midka ugu alla ka cabsiga badan laba mudaafa la qadaraa calaa taqwa waxaa la qadaraa calaa taqwa maxaa tidhaa calaa mili taqwa calaa mili taqwa atqaa qalbi rajulin nin qalbigii midka ugu alla ka cabsiga badan alla ka cabsigiisaoo kale haddaad ahaataan ninkaasoo waaxidin mida ninka minkum adinka idinka mid a nin adinka idinka mid a qalbigiisa qalbigaas midka ugu alla ka cabsiga badan alla ka cabsigiisaasoo kale haddii aad kulligiin isugu timaadaan milida in la qadaro waa laabudo oo waxa weeyaan dadku qofka qalbigiisa ma noqonayaan dadku ma noqonayaan atqaagii noqona maayaana mila atqaa waay qofkaas oo kale haddaad noqotaan waa laga rabaa kaanuu hadday aadaan calaa mili taqwa atqaa qalbi rajulin waaxidin hal nin oo weliba mid weliba si ah hal nin qalbigiisa midka ugu alla kacabsiga badan alla kacabsigaas oo kale haddaad kulligiin ahaataan ninko minkum idinka idinka mida maa zaada daalika taqwadaas badanood isugu tagteen ma ziyaadinayo fii mulkii aniga milkigayga cadamadayda iyo weynaantayda sharaftayda ku ziyaadi maa shay-an waxba yaa cibaadiya addoomaygiio low ana awalakum waakhirakum kii idin horreeyey kadiin dambeeyey wa insakum wa jinakum dadkiina iyo jinnigiinuba kaanuu hadday ahaadaan calaa mili afjari calaa mili fujuuri afjari qalbi rajulin nin qalbigii midka ugu alla midka ugu daaca ka bax badan nin qalbigii midka ugu daaca ka bax badan daaca ka bixidiisaoo kaleeto haddaad kulligiin isugu tagtaan ninkoo waaxidin mida ninkaasoo minkum adinka idinka mida ma naqasa daalika fujuurkaas aad isugu tagteen oo kale ma nusaaminayo min mulki aniga milkeyga ka nusaamin maayo shay-an waxba haddii marka waxa weeyaan nebi moxameda sala allahu alayhi wasalama khalqiga ilaahay ugu alla ka cabsi badane nebi moxamed qalbigiisi oo kale haddaan wada yeelano oon taqwadiisii oo kale la nimaadno waxba ilaahay u tari mayno haddii aan kulligeen shaydaan oo kala noqonno wax ugu fujuur badan khalqiga waa ibliis haddaan ibliis oo kale noqonona kulli macsidaas ugu tagnana waxba ka dhibi mayno yaa cibaadiye addoommahaygiiyo low ana awalakum wa aakhirakum midka idiin horreeyey iyo ka idiin dambeeyey wa insakum wa jinakum dadkiinna iyo jinnigiinnu hadday qaamo istaagaan fii saciidin meel bannaane waaxidin mida hal bakadoo bannaan hadday isugu tagaan oo fasa'aluunii fii aanin waaxidin hal mara ay baryaan oo marka qof walba wuxuu raba i weydiisto cirka oo dhan isiiyo dhulka oo dhan isiiyo janniya naar aniga isiiyo wax walba uu yidhaahdo oo fa acdaytu kulla waaxidin mid kasta aan siiya masalatahu haddii qof yidhaahdo ilaahu jannada iyo naarta iyo cirka iyo dhulka iyo waxa dhan aniga milkiga iiga dhig mid kalena uu yidhaha ilaahu aniga kulli aniga waxa dhan isii mid kastoo naga midin intaasuu weydiisto makhluuqa dhan alla imilkisii mid kasta hadduu yidhaahdo mid kastana alla uu ka yeela waa yeeli karaa makhluuqa dhan jannada iyo naarta iyo cirka iyo dhulka iyo waxa iyo iyo carshiga iyo laysku daro oo dhan qof alla inta milkisiiyo uu mid kale mid kale hadduu yidhaha intii oo kale aniga alla usii intoo kale alla u heli karaa kulligeed mid walba intoo kale alla u heli karaa wuxuu alla ka cajizaya ma jirtee faacdaytu haddaan siiyo kulla waaxidin qof walba haddaan siiyo oo adinka idinka mid a mas'alatahu shaygu i weydiistay maa naqasa daalika shaygaa aan bixiyey icdaha siismadaasi ma ka nusaaminayo mimaa cindii agtayda waxa ahaaday wixii anugu aan heli karay milkigayga ka nusaamin maayo ilaa kamaan yanqusul mikyadu aalatu tolido ama cirbaddu siday u nusaamido oo kala moogiya albaxra badda siday u nusaamiso idaa udkhila albaxra badda haddii la geliyo bad haddii cirbad la geliyo bad haddaad cirbad haddaa inta soo qaadato aad gafuurkeeda meesha gafuurka ahoo maryaha geli laheyd afkaas marada daloolin lahaa haddaad badda taabsidood ka soo celido maxaa ka soo qaadmaya baddii muxuu ka nusaamiyey waxay ka mid tahay baddu waxyaabaha annagu aan u jeedno kuwa u waaweynay ka mid tahay waxaan annagu aragna kuwa u waaweynay ka mid tahay aad bay badda u weynta marka baddaas weynanka badan haddii badda cirbad gafuurkeeda la taabsiiyo oo laga soo celiyo baddii intay ka soo qaaday sida baddi waa meesha waxa ku haray badnaantooda iyo waxa cibadda gafuurkeeda soo soo raacay yaraantooda intaasoo kaleeto wax la eg sidaas wax u yar waa wax haddaad meesha cibad markaad soo qabato jirkaaga taabsida qoyaan aad dareentaba soo raaci maayo de wax la dareemaba soo raaci mayaan intaasoo kaleeto in la eg moogiy wax kala milkigay ka nusaami mayaan marka waxa weeyaan horta meesha waxaa lagu sheegay qilla wixii aan bixiyey wax kastoo aan bixiyaahi si kastay u badan yihiin haddii wax walbao dhan laysu geeyahay waxaas yar wax yar un baa lagu miaaliyey oo waxa cirbadaasi gafuurkeedu uu badda ka soo qaadi karo waa wax yar soo ma ahan yaraantaasna kinaayatun can ilcadamidaa laga rabo horta qilaa meesha laga cabirayo wax yar aa ka nusaamaya macnuhu noqonaya waxaaduu yaraan badan oo la si weyn loo dareemi karin a nusaamaya ah macnuhu muuqda laakiin waa kinaayatun can ilcadami iyo wax milkigiisa ka baxaya lama arko inay saastoo milkigiisa waxba ka waxba ka baxayn waxaad ku garan waxaa la yidhaha sideeda shayga annagu ilaahay iyo rasuulku waxay wax nagu fahamsiinayaan waxaan wax ku fahmi karno hadday wax macaan yihiin hadday xaraar yihiin hadday xun yihiin hadday fiican yihiin yaraanay badnaan wixii annagu aan wax ku fahmi karnaa annaga waxna laku tusinaya ha ogow wax weyn waxyaabahaan arkayna kuwa u waaweyn mid ka mid ahoo baddii ah yaa wax yar waxa u yar annagu aan dareemi karno wax yaroon dareemi karno wixii aanna dareemi karin ma ahan wax annagu aan dareemi karno intay yar yihiin aan garan karno waxa u yar cirbad gafuurkeed biyo la taabsiiyey oo laga soo qaado jirka annagaasaan taabsino wax qoyaanoo aan dareemayno soo haray la yar aad u yaraa meeshay un oo fiirada loo biryareeyo maahane haddii microscopy aan lagu fiirin maahan wax weyn wax la arki karaba maaha ma noqonayaan waxaas yaraanta badan moogiye wax la eg mooye wax kale milkeyga ka nusaami maayo markaasay qiladaasna kinaayatun can ilcadama hal milkiyga ka baxaya lama arko inay sidaas taa waxaad ku garanaysa oon waxba milkigiisa ka baxayn hadda haddii ilaahay uuna siiyo cunno intaanadan hadda meesha isugu nima daalla cunnona siiyo annaga asagaa nale cunnadan asagaa leh cunnadii markii aan cunnona asagaa leh caloosha markaan gelina asagaa leh hadday calooshii dhiifshiidka inta shiibtay aan saxaro iyo kaadi u dhigna asagaa iska leh wax milkigiisa ka baxay lama arkay maxaa baxay adiga haddaad nin hadduu kuu yimaado o ku yidha war qada isiiyo qadadii siido qadadaas markuu cunay milkigaga waa ka baxdaa soo maaha ilaahay markuuna siiyo asagaa leh markaan cunno asagaa leh haddaan gadaal ka daadinana asagaa leh wax milkigiisa ka bax lama arko saxaradii asaga wax milkigiisa ka baxayaa la wax nusqaamayahi ma jiraan waxa uu maaliga iyo mamluugaba asagaa isku leh annaga uu waxna milkisiinayo iyo waxa uuna milkisiiyaba rabbi uu milkigiisa kaa bixin haddii uusan annagana lahayn wixii uuna siiyahay milkigiisa waa ka bixi lahayna mogta annaga iyo wuxuuna siiya waa asagana leh yaa cibaadii addoomahaygiiyo innamaa hiya acmaal waa loo celiyaa oo la innamaa hiya acmaashii la yidhaahdaa markaa mubtadaha iyo khabarka isku mid noqonayo waa laga fiican yahay waxaa ka fiican in loo celiyo damiiru lqisa laga dhigo waa damiiru shaanigii oo mu'anatha damiiru shaanigii oo mu'anath laga dhigay aa ku fiicanoo damiiru lqisa la yidhaha damiiru shani wuxuu markuu mudakar yahay damiiru shani la yidhaha huwa iyo markuu yahay ee haddii uu mu'anath noqdo damiiru lqisa la yidhaha innamaa hiya qisadu waxay tahay acmaalukum camalyaalkiini uxsihaa acmaasha inaan koobaayo lakum adinka inaan idiin koobaayo uma uwafiikum adinka inaan idiin dhammaystirayo iyaahaa acmaashi jazaaha wey abaalkeedii inaan idiin buuxinaya saasaa qisada tahay hiya waa damiiru lqisa jumladan ka dambaysa inuu noqonaysaa qul huwa allahu axadun oo kale qisadu waxay tahay acmaalukum camalyaalkiini uxsihaa acmaasha inaan koobaabayo koobayo lakum adinka idiin tira koobaayo hal camal luumi maayo wixii aan samayno sharya khayrba ilaahay waa noo tira koobi wixii uu noo dhaafo dembi oon galna moogiy iyo wixii fiican oo intaa samaysanay aan xumaan ka dabamarino waa tirmayaana mogta hadaad amaal amaal fiican la timaado oo markaad camalka fiican aad la imaanayda aad balaayo ku qasto riyaa oo sumca oo cujbi iyo fakhri aad ku darto waa hallowday shar iyagoo ahaa lagu qoraya iyagoo camalka hore fiican hadday markii horeta ikhlaas ahayn kabacdi aad ridowdana waaba tirben hara ku dhacda iyadoo si ay ku qoran marka wax laga tegayaahi lama arko inamaa hiya qisadu acmaalukum camalyaalkiina uxsiyaha acmaasha inaan koobayo lakum adinka idiin koobayo wey uma uwafiikum adinka inaan idiin dhammaystirayo wey iyo ha acmaashii ayaan idiin dhammaystiraya waa jazaaha wey abaalkeediyaa laydiin buuxinaya faman wajada qofkii hela khayran waxsan qofkii helo oo hodhowtid markuu ilaahay u tago amaal wanaagsan wax fiican lagu abaaliyo falyaxmadillaahi ilaahay ha mahadiyo wuxuu ilaahay ku mahadinayaa inuu ilaahay markii hore isaga abuuray inuu hanuuniyey inuu daacada waafajiyey ilaahay inuu ka aqbalay ilaa wada intaasoo dhan iska leedh barwaaqasadaa la dheh waman wajada hayra dalika waxaan wanaagsanayn khayr waxaan hayn qofkii helo waa share shar qofkii helana falaa yaluumanna iyuunan dagaalin ilaa nafsahu ilaahay eed kama gelin ilaahay eed ma ka geline ilaahu maxaa waxaan iyo dhibkii balaayadan igu kaliftay yuusan dhihin naftaa dhibka ku kaliftay ee balaayadan keentay ama dembigaan xun keentay la dagaal ayada sidaa weeye wuxuu yidhi abi dar alkhifaari waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhu an nabiy wuxuu ka wariyey sala allahu alayhi wasalama fiima axaadiitii dhexdeeda nabiga fiima axaadiitii dhexdeeda waxaa nabiga looga wariyey yarwi nabiyu nabigu uu warinayo himaga can illaahi ilaahay uu ka warinayo tabaaraka ilaahay weynaaye ama wa tabaaraka tazaayada khayruh khayrkiisu ziyaadiyo wa tacaala dihrigii sarreey sheegitaankiisii sharaftiisu sarraysay axaadiidta nebigu uu rabbigii ka wariyey dhexdeeda waxaa looga wariyey oo abidar kaga wariyey annahu ilaahay tacaala dikrigu sarreeye qaala ilaahay inuu yidhi yaa cibaadiya addoomahaygiio ini anugu xaramtu dulma dulmiga waan xarimay oo mustaxiiluu uga yahay naftiisa alla wuxuu ka hufay inay dulmi gasho oo ama shayga meelaan munaasabkiisa in uu dhigo ama uu cidis cid kale milkigeed ku tasarufo milki kalena ma jiro labadaba alla waa ka mumtane waa ka mustaxiilata ilaa anugu xaramtu dulma dulmiga waxaan ka ree waxaan waxaan waxaan ka xarimay oo ka mustaxiil kaga dhiga mumtanic uga dhiga calaa nafsi daatayda daatayda dulmiga waan ka xarimay oo wax iga suuragala ma ahan waa sidaas wajacaltuhu dulmigiina waxaan ka dhigay baynakum dhexdiina muxaraman mid la xarimaan ka dhigayo inay isdulmisaan waa la xarimay qofka naftiisa in la dulmiyo maalkiisa la dulmiyo cirdigiisa la dulmiyo waa la xarimaya falaa tadaalamuu addoomahaygu yahay isdulminina ilaha yidhi dulmigii lama ogolee hadhowtadii berri qiyaamo dulumaad mugdiyaal imaan doona haddii macnaha qofku haddau dulmigii uu iska dayn diido berri intii goo maalinta qiyaamo markii la tago haddaan qofku dulmigii uu galay haddaan alla u dhaafin halkii dulmiba hal mugdiya uu qofkii saarmaya markaasuu shan dulmi hadduu galay shan mugdi boqol dulmi hadduu galay boqol mugdiyaa kor saaran eber xagg iyo xagg waxba uma jeedo sidaas nabiga sheegay xadiidka saxeynka nebigu wuxuu kaloo yidhi sala allahu alayhi wasalam asxaabtii wuxuu weydiiye ma taqaaninu yaa muflis leeraa nin saboola ma taqaanin nebi allow annagu waxaan u naqaanaa hayra sabool waxaan idhaahnaa qofkii aan lacagna lahayn alaabna lahayn man laa dirhama lahu walaa mataaca lacagna male alaabna male alaab hadduu leeyahy badeecada suuqu inta geysta wax kusoo gada laha lacagna male badeecana male kaasaan anagu u naqaana cayr war ma ahan saase anaa idiin sheegaya qofka cayrtaah qofka hadda markaa cayr tahay waxbuu kasban karaa ha egow hadda sabool bahaada kasabuu samaysan karaa dadku soo bari karaa wax xoolaa wax iga siiya dhihi karaa waa intuu adduunka jooga moogtahay markaasi cayr dhammaystiran ma ahan ee cayr aan wax daban la kasbanayn oon cidna wax siinaynin anaa idiin sheegaayo cayr aan cid soo baryayn aanna shaqaysanayn kasab lahayn aan idiin sheeg maxay tahay waxay tahi nabigu yidhi sala allahu alayhi wasalam man ya'tii yowma alqiyaamati qof ummadayda ka mid ahoo maalinta qiyaame la yimi bisalaatin wa siyaamin wa zakaatin camal fiican oo badan oo khayru la yimi waqad dalama hada wa akhada hada wa shatama hada wa safaka dama hada wahaakada dad dulmi le iska wadi jiray miduu dilo iyo midoo dhaco iyo miduu been ka sheegay iyo midoo xanta markaasaa qofkan waa soo istaagay ilaahu intaasoo aniga iga galay intaasoo i yeelay xasanaadkiisiiyaa waxaa laga soo qaadaya eeduu ka galay in la-eg waa la siiyey mid kalea soo istaagay ana saasuu i yeelay waa looga qaaday haddii marka eedii iyadoo weli dadkii taagan yihiin oo dacwadii weli u taagay anna intaasuu iyeelo dadkii weli la joogaan haddii xasanaadkii dhammaadaan wixii uu kusoo xoogiya xarig beeloo salaad iyo soon quman weeye ogow acmaashii fiicneed uu la yimid camalkaagu marka hore waxaad u noqotaa horta fiiri marka hore laba waaya camalku midaadan la imaan iyo midaad la timid kii aad la timidaa laba noqonayo mid ansaxay iyo midaan ansixin mid shuruuddiisi iyo arkaantiisa aad dhammaystirto ansaxay iyo midaan ansixin kaan ansixin halka isaga tuure midkii ansaxaya laba sii noqonaya mid alla kaa aqbalay iyo midaan alla kaa aqbalin midkii alla kaa aqbalay alla ugu haysta ha ogow salaad alla aqbalay iyo soon alla aqbalay iyo sadaqa alla aqbalay iyo zaka alla aqbalay ilaahay aqbalay unta la yimid aa kani qayb qaata midkaanina qayb qaata si qofkii ila qaanaa loo haystaa wax kaloo lagu qaanbaxayaan lama arko intaan alla kaa aqbalay aan hayn wax kaloo ku qaanbaxayda ma leh markii dadkiioo weli eedii u taagan hadday ka dhammaadaan xasanaadkiisi wixii fiicnaayu la yimid oo alla ka aqbala hadday ka dhammaadaan wuxuusan la imaan iyo wixii aanan sixin iyo waxaan alla ka aqbalin iska daadi intaas maba jiraan wax jiraba maahe hadday marka xasanaadkiisi dhammaadaan weli iyadoo sayi-aadka ku baaqi yihiin dadka eedda meesha la taagan oo intaasuu iga galay leh eedduu ka galay in la egaa sayi-aadkoodii laga soo qaadaya isagaa lagu raraya dadkaas dembigay galeen